wejiga labaad ee tartanka farshaxanka kalluunka iskoolada degmada kismaayo ayaa lasoo gebagabeeyey tartankan ayaa waxaa loo qabtay iskoolada hoose dhexe sare ee ku yaala degmada tani kismaayo kuwaasi oo ku tartamayey farshaxanka kalluunka iyo weliba sidoo kale sawirka kalluunka tartankan waxa uu qayb ka yahay olole wacyigelin oo ardayda lagu wacyigelinayo inay cunaan kalluunka oo deegaanada aada looga heli karo qaar ka mid ah ardaydii ka qayb qaadatay tartanka farshaxanka kalluunka ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay sharaxeen waxyaabihii ay ka faa'iideen intii uu socday tartankaasi iyagoona u mahad celiyey wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland maanta waxaa aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka tartanka tartan aqooneedka farshaxanka kalluunka waxaan rajeynayaa wallahi inaad tartankaaneyta maadaama hadda wareegga koowaad kaalin wacan aan ka qaatay hadeertaana waxaan rajeynaya inaa kaalinkaas kaalin ka wanaagsan aan ka qaato kalluunka faa'iidooyinkiisa meeshaan kuma soo koobi karo faa'iidooyin badan ayuu leeyahay fast wuxuu maskaxda u fiican yahay caruurta waxfahankooda hawayada uurkale wuu u fiican yahay waxaa kaloo u wanaagsan yahay unugyada dhiigga cas ayuu soo celiyaa farxadda ii tahay inaan ka qayb qaato tartanka farshaxanka kalluunka oo ay qabanaysa wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland kalluunku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin kow wuxuu dhisaa jirka wuxuu kobciyaa maskaxda wuxuu urooyahay indhaha way badan yihiin waxaa waxaana ka mid ah wuxuu dhisaa jirka wuxuu roonyaha aragga xasuusaha badanaan uu soo celiyaa dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdishukri carab ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu tartankan u leeyahay iyo ulajeedka tartankan laga lahaa maadaama uu soo gabagaboobay wejiga labaad ee tartankaasi waxaanu maanta soo gabagabeynay wejiga labaad ee tartanka farshaxanka kaasoo dugsiyada ka qayb qaatay ay ka qayb qaadanahayeen haddana wejigiisa labaad ardayda ka qayb qaadanaysana waxay ahaayeen iskuul kasta lixda ardayda ugu farshaxanka fiican ee kasoo gudubtay wareegga koobaad saddex gabar iyo saddex wiil maantana way u fadhiisteen wejiga labaad ay soo gebagabeeyeen sidaan horaan u sheegnay barnaamijkan waxaan oo ogol lahayn in ardayda dhigata dugsiyada magaalada kismaayo ay wacyigelinta dadka bulshada loo loo sheegahaya faa'iidada cunista kalluunka inay ardayda ay kaalin weyn ka qaataan iyaga naftirkoodana ay wacyigooda sare loogu qaado